sabcihii aanu ka soo gudubnay waxaa dunida lagu xusay maalinta caalamiga ah ee xorriyadda saxaafadda halkudhigga sannadkan ee guud ahaan caalamka ayaa ahaa saxaafadda iyo ka hadalka arrimaha deegaanka iyo isbeddelka cimilada haddaba sidee ayay saxafiyiinta soomaalida ee gudaha ay u xuseen maalintan waa sidee xaaladda saxaafadda xorta ah ee soomaaliya maxay yihiin caqabadaha ugu badan ee ay saxafiyiinta soomaaliya xilligan wajahayaan muxuuse yahay dowrka saxafiga ee ilaalinta anshaxa saxaafadda su'aalahaasi iyo kuwo kale ayaa waxaa nooga jawaabi doona faarax cumar nuur oo ah guddoomiyaha ururka saxafiyiinta soomaaliyeed ee fesoj sidoo kalena bara ka ah jaamacadda ummadda ee soomaaliya faarax waa mahadsan tahay e kusoo dhowow mar kale barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waa mahadsantaha nuur waa dhowah faarax sidee soomaaliya loogu xusay maalinta xorriyadda saxaafadda toddobaadka
bismillahi raxmaan raxiim sanad walba sida loo weyneeyo kala haddana sanadkanna loogu xusay gobolladoo kale dowlad goboleedyada aada maaragtay iyo xamarba waa lagu soo qaaday arrintaas si fiicanaan maaragtay loogu soo bandhigay waxyaabaha maalintaasi muhiimadda ay leedahay iyo sida saxafiyiinta u qiimeynaan iyo sida xaaladaha saxaafadda ay tahay in lagu baraarujiyo dadweynaha iyo dowladaha jiraba marka si fiicanaa maaragtay loogu loogu sameeyey waxaanan arkayay maaragtay in xafiiska howlgalka maaragtay qaramada midoobe ee soomaaliya inuu arrintaas uu lala kaashaday oo maaragtay si fiican iyagana ay ay taakulo siiyeen marka muqdisho oo kale annaga fesoj waxaan ku qabanay kulan maaragtay oo qaatay maalin oo aan kaga hadlaynay oon kusoo bandhignay xaaladda saxaafadda soomaaliya waxaa noo xigay markaa inaan bandal qabanay amaba falanqayn aan ku samaynay kadibna maaragtay sii jirahayd meeshaas haddana aan ku qabanay saddexdaas qodobaa maaragtay aan ku xusnay waan kaga hadlaynay kuna weyneynayna maalintaas
waaya marka halkudhiga sanadkan waa aragtay waxa uu dhiirigelinayay dowrka saxaafadda ee deegaanka iyo isbeddelka cimilada marka dowr intee la eg ayay arrintan ka qaadan karaan warbaahinta soomaalida
runtii dowr fiicanay ka qaadan karaan waxay kusoo tababarteen xaaladihii dhacay iyo tii ugu dambaysay elina biyobaxadii dhacday meelaha badan ka dhacday iyo roobkii dhacay jiray marka waxay ku baraarugsan yihiin suxufiyiinta in muxuua xaaladaas in laga warramo ay u baahan tahay marka haddii sanadkan la siiyey halkudhigaas oo in arrimaha deegaanka iyo laga shaqeeyo oo saxaafaddii maaragtay ay wajahdo dhibaatooyinka jira ee deegaanka heesta ay ka warramaan haddii halkudhigaas la siiyey waxaan filaya inay maarata si fiican ugu sii baraarugayaan oo arrimahaas maaragtay la heli doono insha allah sanadkan weriyaal badan oo maaragtay ka shaqeeya weriyaal badan oo u go'dooma weriyaal badan oo maaragtay oo arrintaas maanka ku hayo siday u heli lahaayeen aqoon ku filan laftigoodii oo ay kaga hadlaan arrimahaas marka saasaan rajaynaynaa innaga fasoo jahaana waxaan rajaynaynaa inaan tababaro ka bixinno haddaan kharash u helno iyo haddaanan u helinba in muxuu ahaa waxaan rabnaa inaan maaragtay aan tababaro ku bixino arrintaas maaragtay saxaafadda inay xoog saarto sidii arrimahan badbaado loogu heli lahaa waayo saxafiyiinta yaa waxay fahamsiin karaan dadka aan weli fahamsanayn ka shaqaynaya ka shaqaynaya xataa iyo dadka ay dhibaatada hadday timaado saameynta ku leedahay abaarihii hadday dhacaan dadka muxuu ahaa xooliyaa ka dhammaanaya dadkaa dhammaanaya waxaa dhammaanayo dhirtiya maaragtay waxba laga weynaa roob hadduu yimaadana daada wixii dhan wada qaadaya marka siyaabaha maaragtay iyagoo sahan samaynaya oo research samaynayo wariyaasha ayay kaalin fiican ka qaadan karaan arrimahaas intay baaraan waxyaabaha idadiilada leh iyo talooyinna maaragtay ka heli kara dadka aqoonta u leh arrimahan si ay muxuu ahaa dadka ugu sharaxaan intaasaan dhihi lahaa waa mahadsan tahay faarax marka haddii aan u nimaano xorriyatulqoolka iyo weliba xorriyadda saxaafadda heerka xorriyadda saxaafadda iyo xorriyatulqoolka ee soomaaliya ee xilligan maxaan ku sifayn karnaa
runtii waa lagu celceliyaa xorriyatulqoolka soomaaliya iyo xorriyadda saxaafadda soomaaliya mar walba waa lagu celceliyaa si ay u bartaan dhigaha dadka muxuu ahaa mas-uuliyiinta oo si aysan u noqonin dad muxuu ahaa ku tagrifala maaragtay arrimahaas oo dastuurka u jideeyey xeerka saxaafadan oo meesha yaallo marka haddana saasay tahay waxa waaye meelo qaarkood oo federaalka dowlad goboleedyada oo kale xoogaa culays badan weli waa ka jiraa dhinacan maaragtay oo oo muqdisho iyo maaragtay gobolka banaadirna saasoo kale waaye xorriyaddu in muxuu ahaa dad meel ku shiraayo xorriyatul qoolkoodii ayaa laga hortegay maalin dhaweyd oo sidaas u leedahay maaragtay waxbaa isbedelay oo xorriyatul qoolka waa ka soo fiicnaanaa sidii hore haddana waxaa arkaysaa dad xorriyad inay ra'yigooda inay jeediyaan rabo in laga hortegaayo saxaafadii saasoo kale maaragtay muxuu ahaa lakala eryayo maaragtay inay arrimahaas ka hadlaan xataa loo diidayo marka haddiiba intaasay dhacayso aa arkaysid marka ma dhihi karno maaragtay xorowatulqood maaragtay si fiicana dowladihii ay uga dhaadhacday laakiin mediaha warada saxaafadda iyo kulli arrintaas aad in looga hadlaan rabnaa oo maaragtay inaysan soo soo noqon tan oo kale maaragtay oo dowladahana ay bartaan dowlad goboleedyadan ay bartaan oo saxaafadda maaragtay aysan caburinin oo ma saxaafadda aysan meel ku ogaanin dagaalkaba waxa waaye in meel lagu ogaadaa la rabaa oo mar dambe aysan soo noqon inkastoo muqdisho iyo meelo gobolada qaarkood ay dowlad goboleedyada qaarkood ay ka jiraan in qof saxafi haddii uu arrin wax ka qoro xeeraalinta inta looga yeero oo samaynayo dacwadii dacwad lagu soo oogi karo haddana owl waxaa dhici jirtay in la garaaco oo la dilo oo maaragtay laga tago meeshiisa looga tago awaanta la qabto la xero haddana laba maalmood kadib laiska daaya laakiin hadda weli taas kastoo ay jirta haddana waa garaacistii iyo maaragtay waa ka yaraatay arrintaas waaya aniga oo taas daba socda garaacistaas yaraatay sanadkan markii ugu horreysay waxaa hoos u dhacay tacadiyada maaragtay kuwa waaweynaa sida dilka dhaawacyada iyo xarigga wariyaasha marka waana war wanaagsan dabcan faaraxow ma sharcigii ayaa si wanaagsan loo dabaqay maxaa isbedelay
markaan tirada fiirino tirooyinkii sanooyinkii ka horreeyey marka la fiiriyo horta wax lagu farxo waaye laakiin dhinaca kale markaad fiirisid maxaa keen markaad tiraahdo waxaa waaye annaga waxaan rumaysannahay ururada ahaan waxaan rumaysannahay in cabsida badatay oo maat sidii loo garaacayey muxuu ahaa loo xirayey wariyaashii loo xirayay cabsida inay soo kormartay oo cabsidaas ay keentay in wariyaashii ay muxuu ahaa ay ka hadli waayaan arrimaha qaarkood qaarkood haddii mar dil ku dhaco ama muxua la garaaco amaba la xiro siduu arrintii muxuuha ugu soo noqdo uga hadlo arrimaha qaarkood waa ku adkaanaya marka inuu ka leexdo isku dayaa maaragtay indhaha ka qabsado wixii marka saas darteed marka yaa yaraysay muxuu ahaa tiradii iyo dhibaatadii dhacday oo maaragtay oo oo in hoos inay u dhacdo dhibaatooyinkii hore u dhici jiray oo kale marka cabsida waa watan horta ugu weyn oo maaragtay oo hoos u dhacaas ku keentay wariyaashiiyaa cabsaday inay arrimaha qaarkood ka hadlaan marka su-aala xataa ma weydiin karaan meelaha qaarkood markay shiro ka jiraan la qabto su-aalaha adag ma weydiin karaan mas-uuliyiinta marka hadhowda ugu cabsanaa maarata in goonni loo soo raadsado waxyaabaha qaarkood ma ka hadli karaan waa iska joojiyeen faafreer badanaa maaragtay in la sameeyaa marka taasna waa waxa yartay iyo wariyaashii oo maaragtay xoogaa aqoontoodii meelaha qaarkood ay muxuu ahaa noqotay arrimaha qaarkood inaysan ka hadli karinba markii ay arrimo yimaadaan siyaasadii oo aad maaragtay aysan u lafagurinoo ugu dhex jirin marka dhaqaale yarana waa iska jirtaa oo maaragtay wariyaasha saameyn ku yeesha waa gartay marka warbixintii aad ka soo saarteen dilalkii wariyaasha iyo tacadiyadii maxaad ku soo koobteen sanadkii aan kusoo gudubnay ama inta u dhexaysay sanadkii hore iyo hadda
warbixinta waxaan soo saarnaa sanad walba marka la xusaayo xorriyadda saxaafadda adduunka oo may saddexdeeda iyo may saddexdeeda kale marka may saddex labaatan saddex ilaa may saddex labaatan iyo afar ayaa warbixintaana kusoo qaadna marka warbixinteena muxuu ahaa waxay ka koobnayd arrimaha maaragtay la xiriira xaaladahaas hadda aan ka sheekaynay ee jira iyo badqabka saxafiyiinta iyo sida ugu badan kaasaan kusoo qaadnay waxaan kaloo kusoo qaadnay xaalada guud ee maaragtay jirta adduunkana ka jirta soomaaliyana ka jirta xorriyatul qoolka iyo maaragtay iyo xorriyadda saxaafadda ka jirta marka tan badqabka intaasay ahayd oo tirada intaasay ahayd oo saddex dil dhimasho ah oo la dilay iyo labaatan oo muxuu ahaa dadka in la xiray waayahay khadka igu
talooyinna waa ku darnay markaa waaya talooyinka maaragta waa u imaan doonaa igu jir faarax cumar nur waa mahadsan tahay dowrkii dhegeystayaasha ayaan geli doonaa dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay in aan soo dhoweeyo magacaygu waa cabdilmajiid cabaas aadan kana mid ah wariyaasha ka howlgala magaalada kismaayo dhammaan bahda v o eda ugu horeeya walaalkeen nuur boqaari waa salaamayaa iyo dhammaan dhegeystayaasha laanta afka soomaaliga ee v o eda su-aasha aan weydiin lahaa ustaad faarax oo ah khabiir saxaafadeed ahna xogayaha ururka fisog waxa ay ku tacalluqdaa waxaa inta badan bataa xarigga wariyaasha loo geysanayo iyaga oo ku guda jira shaqadooda sidee lagu heli karaa warbaahin u madax bannaan shaqadeeda si loo yareeyo tacadiyada warbaahinta waxaan dhihi lahaa waxaa lagu yareyn karaa hadday muxuu ahaa badan tahayna waxaa lagu yareyn karaa in mas-uuliyiinta meesha jooga iyo saxaafadda laisku dayo in wada shaqayn la helo annaga hadda kahor waxaan qaban jirnay magaalo walba oo dalka ka mid ah oo magaalooyinka dowlad goboleedyada waxaan ku qabanay tababaro la xiriira badqabka saxafiyiinta iyo maaragtay xaaladda iyo dastuurka waxyaabaha uu qoraayo maaragtay in la hergeliyo marka booliiska iyo saxafiyiinta lasu keenayay ugu yaraan lix booliis todoba booliisa inay ka qayb galaan tababarka oo dadka howlgallada amaba ku jira oo booliis hadhowdii ay is arkayaan oo saxafiyiinta ay kulmi karaan hadday doorasho meel laga shaqaynayo tahay hadday shirar meel ka jira ay tahay booliiska ay isku dhici karaan marka dadkaasaa tababarka ay isla qaadan jireen kulligood marka kulanadaas tababaradaas aadaa maaragtay horta aan maqsudood uga hen annaga oo waayo booliiska si toosaa loola hadlayay saasaa maalintaas yeeshay saasaa maalintaas yeeshay waa ugu xadgudubtay haddii khalad uu jirayna qofkii booliiska markaa meesha joogay qaarkood waa raaligelin meelaha qaarkood waa ka bixeen qaarkoodna waa ku adkaysanayeen adaa saa sameeyo aniga maaragtay marka ma qorigaa ugu soo taagaysaa ma qorigaa maaragtay xabaddaa ridaysaa korkii ka ridaysaa ma jir dilaysa wax doodo badanaa dhacay marka talooyinka gunaanadkii saddex maalmood meelaha tababarada ee mid walba ahaa waxay waxay soo jeedinayeen muxuu ahaa talooyina la soo jeediyey oo booliiskii maaragtay in las gacan qaado oo maaragtay oo wada shaqayn la sameeyo waayo taliyaha imaanaya amaba taliya ku-xigeenka imaanaya oo saldhig walba meesha ku yaala iyo askarta caadiga oo howlgalka ku jira marka hadda marka tababaradaas waa sii horreeyey waxaa marka jiray marka in sanadii ka dambeeyey askarta haddana waa isbedele haddana ku kalen muxuu ahaa tababarada lasla qaatay noqonaysaa mar walba marka ma heli karin inaan tababaradii mar walba isla qaataan laakiin waxyaabaha lagu yareyn karo ugu sii badan waxaa waaye in dowladda ay garato amaba booliiska lala kulmo taliyaha booliiska meesha jooga lala kulmo oo ururada meesha gobol walba hadda urura ka jiro ay sameeyaan inay la kulmaan taliska booliiska oo kale amaba ciidamada oo dhan maaragtay taliyaashooda lala kulmo si gaara loola kulmo laga wada hadlo arrimaha qaarkood marka si macquula waa loo jihin karaa laakiin mararka qaarkood waxaa dhacday iyadoo saas loo kulmay hadda maalinta ku xigta inay haddana wax isku dhac kale oo booliiska iyo iyo xirig iyo ay sameeyaan marka taladeeda waxaa waaye in muxuu ahaa wadajir loo wada shaqayn karo iyo in saxaafadda laftigeeda badqabkeeda ka shaqayso oo inay iska ilaaliso waxyaabaha maaragtay khatarta keeni kara nabadgelyadooda amaba badqabkooda dhibaato ku keeni kara waa tahay waa mahadsan tahay dhegeystahaasina waa mahadsan yahay dhegeyste kale ayaa isna doonaya in uu su-aashan ku weydiiyo magacaygu waa maxamed abuukar caseer waxaan ahay weriye ku sugan magaalada jowhar xarunta dowlad goboleedka hirshabelle ugu horreynta waxaan weydiin lahaa xogayaha guud ee fesoj ustaad faarax cumar su-aal la xiriirta arrimaha xuratul qoolka gaar ahaan baraha bulshada ama social media waxaan ognahay ustaado in dad badan oo ku jira baraha bulshada ay sheegtaan inay yihiin balse aan aqoon u lahayn xeerarka saxaafadda marka sidee loo xakamayn karaa dadkaasi baraha bulshada ku jira oo wax walba oo maskaxdooda ku soo dhacda iska baahiya
bulsho baraha bulshada horta waxaa ku jiro waxaa waaye dad badan qof caadiya maaragtay oo ka warramaya maaragtay siduu asaga wax u arka dareenkiisuu ka hadlaa marka noocyadaas o dhan ba waxaa loo bixiyey citizen journalism oo ah dad muwaadiniin oo maaragtay oo ka hadlaya arrin si si warbaahin ahaan u hadlaayo oo waxay arkaan jidkaan iyagoo maraayo hadday dhacdo arkaan intay sawir ka qaadaan markiiba iska soo dhigaya baraha bulshada wixii asaga uu iska dareensan yahay asagoo guriga iska joogo intuu ku fikiro ama intuu wax meel ka maqlo haddana intuu soo qaato iska barta bulshada soo dhigaayo caqabad waa marka taas marka saxafiyigu lama dhigi karo waayo qofkii saxafi ah xataa oo saxaafad intuu bartay maanta micnihii dhaqaale yeeri darteed muxuu ahaa raba inuu beesh samaysto oo beeshkiisa u helo daawadayaal badan inuu u helo rabo yaa kusoo biiray meeshan citizen journalism marka xaaladahaas waxa waaye way dhibaato badan tahay waayo qofkii wuxuu ka tegaa wixii uu bartay anshaxii uu barta uu ka tegaa hataa wuxuu ka tegaa habkii loo mari lahaa war in la sameeyo oo ah inuu maaragtay xaqiiqada uu raadiyo dhowr qodob oo maaragtay kow ilaa laba saddex afar ah shan oo warka maaragtay xiraayo qofka inuu war iska sameeyo marka isagoon hubsanin isagoon maaragtay wixii u kala caddeynay isagoo dadku waxa uu sheegaya ka fikiray mas-uuliyaddiisa ka fikiray iyo hadduu sameeyo qofkaas marka saxaafaddii runta heed waa ka baxay wuxuu gelay noocii maaragtay citizen journalistka la dhahayo dareenkooda leh wax ku cabirayo marka haddaad dareenkaaga leh wax ka cabirtid khalad badanaad samaynaysaa marka muxuu ahaa taas waa tan maaragtay keentay marka sida looga hortegi karana waxa waaye in dadka ay ogaadaan arrimahan maaragtay waxaan qofkaan qurayo saxafi ma yahay kee lagu kalsoon karaa hadda dad badan oo daawada dhegaystayaal amaba baraha bulshada ku jiro oo baraha bulshada wax ka fiirsada oo la socda xaalado badan waxay abbaaraan meelaha qaarkood shaksiyaadkaasa ugu dhoway leeyihiin arrin hadday dhacdo shaksigaasuu raadinaa muxuu ka qoro uu leeyahay shaksiyaadka qaarkoodna maba maba maba xataa saxaafadii hore ka shaqeeyo maba la raadiyo maarata waa la ogyahay kiibaas muxuu qoraa la leeyahay bal asagana bal aan fiirino laakiin dadku lagu kalsoon yahay mararka qaarkood bartooda waa la fiiriyaa meeshaasaa laga raadiyaa marka raadiyaashii iyo idaacadahana maaragtay laftigooda saameynay ku yeesheen baraha bulshada oo beriya bulshada laga wada aaday intay war sugaayaan war ka sugaayaanba maaragtay qolooyinkan kalaa maaragtay warkii ku dhufanayo marka dhibaatada saas waa jirtaa marka ka hortagooda waxaa un waxa waaye dadka toos haddaan ula hadalno waxa waye damiir inay yeeshaan oo islaamnimo maaragtay qofka wax qurayo warkan uu faafinayo maaragtay inuu iska caddeeyo oo sida aayadda qur-aanka ay sheegayso axaadiis ay ka hadlayaan qofka inuusan ku hadlin hadduusan qof waa inuu xishoodaa hadduusan xishoonin waxa dantu sameeya xadiiska nebigu ahaa haddaan xishoonin waxa dantu sameeya marka inuu xishoodaa ron oo maaragtay qaato dareen islaamnimo inuu qaato intuu qaadan lahaa dareenka shaksiga ah maaragta isaga uu leeyahay ah inuu maanta uun waxuuna gudbiyo oo hadhowdii magac uu ku raadiyo dad u daawada
waay marka taas macnaheeda waxaan u qaatay wararka maaragtay been abuurka iyo marin habaabinta ee baraha bulshada dhibaatada ay ku hayaan mujtamaca ha marka arrintaasi welwel intee leeg ayay idinku haysaa faaraxu
ururada saxaafadda tababarada aan bixino iyo maaragtay welwelayn uga haysaa waayo marka la fiiriyo tababaro badanaan qabanaa haddana waxaa la arkaa qof weriye lagu weri ahaan loo yaqaano oo arrin si been abuura maaragtay amaba marin habaabina beeshkiisa ugu soo qoraayo marka waa dadaan tababar siin jirne marka culeysay nagu noqonay marka waxaa laleeyahay dadka tababarada siisaanba waa kuwansaan u hadlaayo maaragtay dhibaatadan abuuraayo ama waxaan ka hadlaayo qofkan maa weri waayo la leeyahay saan maa weri idinku yihiin marka culeys kale waaye oo qofkii intuu xoogaa dhaqaalo xesho amaba dad dad badan ha ku daawadaan uu u yeelayo yuu saa u samaynaa marka qaarna waa iska midabeeyaan oo meel kale iska soo mamaraan sheekada inay qoraan waa rabaan waa iska midabeeyaan qaarna si toose maaragtay beentii u abbaaraya marka citizen journalismkii waaye kuwa maaragtay oo sidaas markaa yeelayo dadka kale kuma jiraanba oo maaragtay baraha bulshada ku jiro oo been abuurka sameeya youtuberska qaarkood oo maaragtay u samaystay inay soo carara soo daawada kaalaya maarta dhaxay dadka maarta iyo sida badan hadda maarta wax walba lagu qoro deg deg lagu qoro marka qofka lagu soo jiidanayo marka caqabad weyn waaye marin habaabinta marna been abuurkaas sameynaa marna waa been abuur marna waa ku talagal waaye inta olola la sameeyo dada la diyaariyo barnaamij la diyaariyo in muxuu ahaa marin habaabin weyn la sameeyo oo arrin sheeko jirtay maaragtay si kale loo wada qoro oo lacag ha ku qaabtaan amaba maaragtay muraad siyaasadeed ha kala haadaan midna waa iska been abuuro maaragtay been qof iska soo tuuray oo markiiba noqon kartaa la ogaan karo inay iska gaaban tahay laakiin tan ugu daran waxa waaye tan misinformation disinformationka waaye oo ah ku talagal maaragtay in beentaas loo sameeyo waay marka aqoonta xagga saxaafadda saxafiyiinta soomaalida qaarkood waxbayba barteen oo jaamicaadka ayay dhigteen ama waa dhigtaan laakiin kuwa hadda u baahan in la tayeeyo aqoontooda saxaafadda sidee arrintaasi loogu fududeyn karaa
rajada weyn aan qabno mustaqbalka waxa waaye ardayda jaamacadaha dhigta oo aan rabno inay dad fiican ka soo baxaan oo waxyaaba ay baranayaan muxuu aad saameyn ugu yeelan doonto shaqadooda hadhowda waayo ardayga saxaafadda hadda barta ama waa kuwii hore usoo bartayba waxaa waaye waxaa saaran inay maadooyin tiro badan ay qaataan waxay bartaan taariikhda saxaafadda ay bartaan waxay bartaan muxuu ahaa arrimaha la xiriira dhaqaalaha ee koorsooyinka qaarkood ka qaataan arrimaha sharciga ay wax ka bartaan siyaasadda maaragtay waxbay muxuu ahaa kala socdaan geographically maaragtay siday adduunyada maaragtay political geographiga ay qaataan maadooyinka dhaqaale iyo sharcigii iyo maaragtay maadooyinka saxaafadda la xiriira oo practice badan inay sameeyaan muhiim u adiga marka kuwaas marka markay soo baxaan waxaan rajaynaynaa inay wax badan ay bedelaan dabeecadda ay ka bedelaan oo haddii hadhoodii iyaga laftigooda ay samaysanayaan idaacad amaba maaragtay dad isku xiran oo koox isku xiran oo wada shaqaysa ay noqonayaanba kuwaas faa'iido badanaa ku jiro oo maaragtay aan rajaynayno in tababarada markay soo qaataan maalin walba macalimiin kala duwanaa la hadasha tababaro fiican ay qaataan marka waa hadda waa khaanadeyna ugu kala jiraan inta badan waana naqaanaa marka waxaan xoog saarnaa dad qofka ku shaqaynaya arrinta waay waa mahadsan tahay gabagabadii talooyinkii aad sheegtay hal iyo labo haddii aad soo koobto talooyinkan waxay ahaayeen maaragtay marka badqabka laga hadlayo in saxafiyiinta arrimahoodii maaragtay aan ugu talaxtagin oo maaragtay amaba ama aan la gardaraysano kiisaskii xataa xaaladihii dhacay hore u dhacay in muxuu ahaa dacwadooda maaragtay lasoo oogi karo oo maaragtay wax laga qabto maaha wax soo socda iyo wax taagan wii hore u dhacay xataa in wax laga qabto talooyinkeena kale waxaa ka mid ahaa in muxuu ahaa aad loo ilaaliyo dastuurka iyo xeerka saxaafadda la ilaaliyo si maaragtay nidaamka xataa uu usoo noqdo oo haddaan nidaamka maaragtay jirin waxaa dhacayo in fawdadii haddana iska soo noqoto talooyinkan kale waxaa ka mid ahaa in iskaashi la yeesho dowlada goboleedyada iyo dowladda dhexeba warbaahinta iskaashi fiican la wada yeesho oo laga wada shaqeeyo arrimaha qaarkood hadday wax soo baxaan dowladda hadday rabto xeer inay soo saarto amaba arrin in laga hadlo la rabo waa noo yeeri kartaa maaragtay waxaasaa la rabaa in laga hadlo marka annaga saxufiyiintaan la hadli karnaa ama xataa tababaro ugu qaban karnaa arrimahaas maaragtay aad ay xasaas u yihiin waxyaabaha qaarkood oo la rabo in laga hadlo muxuu ahaa xoogaa muwaadiniin ahaan inay u ogaadaan la rabo saxafiyiinta in loo sheegi karo laakiin aysan qorin oo maaragtay muddada marka xaaladda waktigeeda la gaaro ay ay ka faa'iidaysan karaan markaas qori karaan laakiin xogtooda sii ogaada marka waxay taas waxay kumaanaysaa kaashiga iskaashiga lala yeelanayo wasaaradda warfaafinta oo kale ee dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexda marka iskaashigaas wax weyn uu taraa marka taasna taladeena waa ku jirta aad ayuu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa faarax cumar nuur oo ah guddoomiyaha ururka saxafiyiinta soomaaliyeed ee loo soo gaabiyo fesaj sidoo kalena bara ka ah jaamacadda ummadda ee magaalada muqdisho waxa uu marti ku ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo dhegeystayaasha barnaamijka ka qayb galay tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo